wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland maxamed nuur cali ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la barto daaweynta xoolaha iyo dhaqashadooda wasiirka oo ka hadlayay kulan lagu daafurayay shirka wadahadalka ee arrimaha dib u eegista bulshada ee degmada afmadow iyo degmooyinka kale ee jubbaland ayaa wuxuu sheegay inay muhiim tahay barashada xoolaha isagoona ku booriyey jaamacadaha ku yaala dowlad goboleedka jubbaland in ay diiradda saaraan sidii ay kusoo kordhin lahaayeen kuliyadda lagu barta xanaanada xoolaha xanaano xoola markii laga hadlaayo saddex qaybooda loo qaybiyaa kow in neefka caafimaadkiisa la daryeelo labo in cuntidiisa la daryeelo saddex in biyaha xoolaha ay cabaayaan waxaan ognahay biyaha boqolkiiba toddobaatan xoolaha cabo soddonka bis soo hartaa waxaa laga yaabaa in dadka ay cabaan arrintaasna dee waa dareemi kartaa annagu xoolahana waxay jiraan baadiyaha baadiyahana dee lama tagi karo aada loogama fogaan karo qofka reer baadiyaha reer miyiga mararka qaarkood daweyn markaan u samaynayno wuxuu ku leeyahay aniga meeshaas ma imaan kara dawada liisoo dhiibo wasaaradda iisoo dhiibto qof ay saaxiibo yihiin ama qof caws ah ula soo xiriir wuxuu leeyahay meel deegaan hebel aan joogaya haddii la isiiyo dhibaato ay ugu dhici karto xoolihiina way iga xanuunsan yihiin marar qaarkood waxaan ku qasabnaa inay soo dhawaadaan oo meel dowladda access u leedahay ay soo gaaraan marar qaarkoodna dee daawadi wixii ay dowladdu u kari karto waa waa lagu wareejiyaa dadkeena soomaaliyeed xoolaha way dhaqdaan way raacaan ee ma dhaqdaan waa xoolo raacato soomaalidu xoolo dhaqato ma aha sababtan waxay tahay qofka soomaaliga hadda jaamacadeena fiiriya kismaayo kuliyadaha ugu badan oo laga dhigto waa i t-ga iyo accountingka iyo kuliyadaha kale laga dhigtaa hal iskuul oo veterinary ah kuma yaalo iskuulka xoolaha lagu barto kuma yaalo dhaqaalaha aan haysanana xoolaha kowka ah waxaan la shirnay jaamacadda kismaayo aan u yeerno aan dhahnay kuliyadaha bixisaan ma ku jiraan xanaanada xoolaha may waxay yidhahdeen wax dhigtaaba la waaye oo dadku waxay leeyihiin waa annaga xooli waa soo baabeen xoolo intee la geena de raw material dalka yaalo oo shaqo abuur loogu samayn karo waxaan idiin sheegayaa xoolaha haddaan fahanno hataa shaqo abuurka looma baahni waxaa ku tiirsan dhammaan bulshadeenna neefka ariga siddeetan dollara la gadaa kabaha adiga aad haysato oo maaska ama maqaarkana siddeetan dollar la gadaa isku qiimo wax neefka dushiisa maqaarka saaran meeqa kabada laga soo saari karaa meeqa jooga laga soo saari karaa kabaha ugu yaraan afar iyo shan waa laga soo saari karaa shan joog oo siddeetan dollara meeqay noqonaysaa annaga inta neefka arigaan soo gadano tobanka kiilo hilibkaan kala baxno qaarkood ma cunaan dhahno iska tuurno lafihii dhogortii maqaarkii waa la gubaa magaalada waxaan wadnaa wasaarad ahaan qorshayaashaas dadka soomaaliyeed dhalinyarada inay ka faa'iidaystaan